saacadihii lasoo dhaafay waxaa xaafada ka tirsan degmada dharkeynley ee magaalada muqdisho ka dhacay toogasho bareer ah oo uu askari ka tirsan dowladda federaalka u geystay wiil dhallinyaro ah wiilka dhallinyarada ah oo lagu magacaaba shaafici kana mid ah dhallinyarada kaxaysa mootobajaajta ayaa waxaa soo gaaray dhaawac aada u daran iyadoo kol ka hor dhimasho loo diiwaan geliyey ehelada wiilka dhallinyarada ah iyo mootobajaajileyda oo ka hadlay falkan ayaa waxa ay sheegeen in shaafiic uu xaraarug yahay kuna jiro xaalad ay geeridu dhaanto iyagoona cadaalad dalbaday haddaad dawlad jirtee wax qabanayso xarno cadaaladii wiilkeen harna ninkii dila meelaha ku raacayasna anagana wiilkeenaas meeloo ku jiraa hadal badan anaga ma karno ninkaas madaxtooyadoo ku jiraa ama waa la soo bixina ama cadaaladda wax ka qabta ninka halkaa ku jiro nolosha geerida dhaanta ku jira shalay saddex saac abbaari saddex saac iyo bar ayaa tabeellaha ee degmada dharkeynley tabakaaya madow uu kala warnaa soshal mediyo yaalla wuxuu loo diiwaangeliyey nin dhintay bajaajil uu ahaa ma tahriibin dalkiisuu xamaalanayay maantana geeri nolol u dhexeeya oo dhan geeri nolol geeri dhaanto oo u dhexeeya madaxweyne berri waxbaa lagaa weydiin doonaa waxbaa lagaa weydiinayaa wiilkaaga hadduu tolanta ku raaxaysanayo wiilkani a c u ku jiro that's not impossible macquul maa mana socon doonto cabashada wiilkaas haddaan laga soo jawaabin annagoo bajaajlee ah berrito beri dambe beriga ku xiga inta laga soo jawaabaya diyaar waxaa u nahay muqdisho inaan kala xirno waddooyinka xirno wax isku socda inaysi jirin waayihii dambe waxaa wax iska caadi ah noqday dhibaatooyinka kala duwan dowladda federaalka u geysanayso dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho kuwaas oo lagu xusi karo burburinta guryaha dadka marasta ah ay leeyihiin duminta masaajidda faagidda qaburaha dadka horey loogu aasay iyo dilka xaddhaafka noqday ee loo geysto dhallinyarada kaxaysa mootobajaajta kaas oo marar badan laga soo tabiyey magaalada muqdisho